Ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay ku dirireen raashin ay cunayeen iyagoona ku dhowaaday inay isku khaarijiyaan waxaa la arkayey laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo midkood uu buumo wato halka kan kalena uu dareeska ciidanka ku labisan yahay kuwaasi oo ku diriraya raashin ay cunayeen ciidankan waxay ka cabanayeen quudkii oo ku yaraaday iyo raashinkii ciidanka loogu talagalay oo la musuq maasuqay mid ka mid ah xeryaha ciidanka dowladda federaalk muuqaal kooban oo laga soo duubay ayaa muujinaya askari doonaya inuu ka xoogo askari kale cuno yar oo uu cunayey anigoo ahaa askari xoogga dalka soomaaliyeed garaamkaygii intaas waayay guutada ugu garaanka badan leh aanna ka tirsanahay kalahaasna waa leeyahayoo biyaho dhalla waxaa waayay garaamkaygiina dadaa saas isugu keenay taliya ururka meesha jooga oo ixkumana taliya maxaa jira sidaan maxay ku dhacda haddaan dhahnay warka malihiyo wuri waxuu la mid yahay ilmaha dhadhallahoo eriga ka hurdo oo soofmoogga la yidhaaho soomaaliyey sirjitay hala ogaado sirjista midda ugu
warna sii niyow gacantayda qoyni intaan afka too gasha dho kan xalna waa sii sidaas walaalow gacantayda iga tag xan ku siiha aniga ilaahay u baahidaa naga soo reeb laba garanaan waa liid kan waa tanaa laba garanaan liid ilaahay u baahidaa naga soo reeb isku midilayna waa maranta wallaahi billahi ina kaa yeeli war keen keen hore keen aan ku yeeli Wallaahi billahi, tilahi ina isku dilay.
inta ka tagda war garanku xaa maxaa cunaa laba xa- laba xajaa lasoo dhiibay laba xajii wax ku tartaa adar heerki kaa dhigay xalaha doono waraa ka dhaca kale loo kaas Kii kalena waa kaasa.
sii kalena waa la gooyo isaga haddaba maxaa u sabab ah in ciidanka dowladda federaalka ay cunnada isku dagaalaan halkayse ka baxdaa lacagta faraha badan ee dowladda federaalka soo gasha su-aalahan iyo kuwo kale waxaynu weydiinay shariif shaacib oo ka mid ahaa ciidamadii hore ee soomaaliya ciidan iska haysta haddaad aragtid ciidan ma aha ciidan waan aragnaa waxa dhacayo ciidan dhisan oo dowlad isku sheegaya dad dowlad isku sheegaya ay maamulayaan wasiirkaas handhig baa jira laleeyahay mataqaanaa yunidiyay leeyihiin laleeyahay urur hebel guute hebel gaas hebel laleeyahay oo mataqaanaa administrationkooda iyo mataqaanaa logisticadooda raashinkooda dharkooda waxooda noloshooda diyaar weeyo mustakafi baa nahay ay leeyihiin oo isqaqabsanayo ma ahan ciidan ma ahan ciidan ma ahan dad oo ciidan ahaan loo tababarayna maba ahaan leenahay maxaa yeelay aslan nin ciidan ah oo military ah waa in wixiisu wax jawalgaraysan oo mataqaanaa meel ku aadan bishii baa dhammaatay wixiisa inuu helo dharkiisa wixiisa nidaamkiisa saraakiil loo tababaray inay jirto waxay- waan arki jirnay annaga laakiin ciidan laleeyahay isagii baa historiyeynaya oo mataqaanaa fanaareesyo haysta maaha wax ciidan lagu tilmaami karo iyo ciidan dowladeed la dhihi karo ma jirtaan kuleeyahay ma garata maxaa u sabab ah inay ciidanka cunnada isku dagaalaan
waxa xukumayaa khaa'iniin ah ilaahay awal bay ka furteen laakiin nidaam ciidan baysan waxbaba ka aqooninba waa dad la isu keenay oo meesha si kale ku yimid waxaan moogtahay wuxuu rabaa aqoon buu rabaa aqoon annaga waxaan oo kale weliga dhammaan arag ma garan haye ciidan maaha waxan wax ciidan la dhihi kara maaha aan kuleeyahay aniga sida aan ognahay dowladda federaalka waxaa ku baxda lacag aada u badan oo ay taageer ahaan u siiyaan eh, reer galbeedka iyo mareykanka halkee bay ka baxdaa lacagta intaas la eg oo ay ugu talagaleen
adeer waxa dowladda isku sheegayo uuna raadis weeye dowladnimo raadis ma aha horta marka ugu horreysa bal qabso duunina way raadinayaan oo waxay ka raadinayaan gaala waddanka beleeliqaysanaysa ee waxayan ayagu aynan garan karin raadsanaya ee maclinta di- waddanka iyo dheefta waddanka la baxaysa ayaa waxay leeyihiin ciidan baatiy ayaga si ay u sabaan in guriga la siiyo kan ugu horeeya ayaa goosanaya kii kale uu wax u tagararanayo wuu sii goosanaya kii kale wuu sii digoosanaya wax gaaraya ciidan oo ilaahay abuuray ma jira ma garan marka waxaad leedahay raashinka eh, ciidanka waxaa lagu soo musuq maasuqaa meel kore subxaana caza wajal warnima muwaalanta adiga war waxaan wax ciidan intay u hasaydaan wadaniyad ku abuuran tahay oo mataqaanaaye ciidanka shirabka dalka soomaaliyeedihii oo wadaniyad iyo annaga aan- oo aan arki jirnay ee beddelka meesha ma garatay nin walba meeshu dadku gaaru goofanaya maxaa gaaraya ciidan ciidan waxba ma gaarayaan waxanna wax waxaa matulhaami baa meesha ku aguya weeyo ciidan ma aha ma garatay waayahay waxaynu arkaynay eh, laba askari oo midkood uu buumo wato kan kaleetana uu tuutaysan yahay eh, laakiin isku dagaalaya raashiin dhaqanka ciid dhaqanka noocaan ah ciidan ma leeyahay maya maya maya maya maya absolutely absolutely ninka askariga asluubtiisa islaamnimada hadduu ka maqan yahay hataa oo ninkan islaam maba ay ahaa ee kuwane oo uu socdo waxaa la rabaa askari edab leh oo wixiisu ay u meelaysan yihiin oo nin ninka kala qabsanaya aan jirin wax walba ay isugu imaanayaan sharciga xunka ah ee ay dhigteen baa u dhexeeya kooxdiisa bilaare militaare mataqaanaa dishibliinkooda wixigooda inuu dhisan yahay oo nin nin taabanaya uusan jirin askari jidkiisa haysta jenaraal ma yaqaanaan dhihi jirna annaga markii jidkiisa ku taagan yahay jenaraal maba yaqaanaba maxaa yeelay jidkiisa wuu haystaa ee mana jid askari ma ma ahaba askari ma aha ninkan qabiil iyo meel hinkaa iyo waxbaa lagu soo waday waxbaa lagu siinaya sida weeye waxba weexeena way isfurfuri laayihiin wax ilaahay abuuray oo ciidan ah oo asaga ciidan ahaan uu dhisan yahayna ma jiro oo ninkan uu guriga kula diri lahay kama ay soo rabi sarkaalka xataa weji uu kaga kaadinaya hadduu daraawo ciidankaa jeegi ciidan ma aha wax waayahay aad baad u mahadsan tahay shariif shaacib sidoo kale aad baan idiin mahadinaya waa mahadsantiin